مهلا أفيقوا أيها الأصحاب أصحاب عز بدا للعالمين مهاب يتحدث التاريخ عن أمجاده فيهزني عزم الأولى الغلاب
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa qaybta siddeed iyo tobnaad ee barnaamijka ilbaxnimadu waa islaamka oo aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan
كانوا على قمم الجبال معالما فانهال فوق الأمجدين تراب ونظرت بعد تأمل في وجهها فإذا المحاسن كلهن سراب
toban sannadood oo xidhiidh ah wuxuu rasuulku salallahu calayhi wasalam dhulka jasiiratul carab ka waday dagaallo jihaad oo malaaxim ah islamarkaana sanka dhulka loogu jiiday shirkiga laguna taagay xadaaradda towxiidka saddex iyo labaatankii sannadood ee uu rasuulku salallahu calayhi wasalam faafinayey towxiidka wuxuu ku guulaystay inuu soo saaro oo uu barbaariyo jiil rabbaani ah oo ay naadir tahay in noociisa uu mar kale ka soo daahiro dunida in la helo kuwo iska doondoona oo raadkoodii raaca mooyaane jiilkii saxaabada ah ee uu rasuulku salallahu calayhi wasalam tarbiyeeyey ayaa geeridiisu banaha kadib waxay u istaageen inay sii ambaqaadaan howlihii uu qabanayay suubanaha calayhi salaatu wasalaam si gaar ah jihaadka muslimiinta ayaa geeridii rasuulka salallahu calayhi wasalam kadib waxay doorteen inuu khaliif u noqdo saaxiibkii rasuulka iyo sadiiqii ummadda oo ah abuubakar asadiiq radiallaahu canhu abuubakar oo tilmaan ahaan ahaa qof jilicsan oo dhimrin badan ayaa la soo baxay miciyo libaax markii qaar ka mid ah qabaa'ilkii carbeed ee degganaa jasiiratul carab ka baxeen diinta islaamka iskuna dayeen inay burburiyaan xadaaradda iyo ilbaxnimadii uu taagay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu go'aan ku qaatay inuu la dagaalamo qabaa'ilkii carbeed ee diiday bixinta sakada dhanka kalena waxa uu sii joogteeyey dagaalkii ay muslimiintu kula jireen musaylamihii reer bani xaniife ee sheegtay nebinimada inkastoo saxaabada qaar markii hore ay ku diideen abuubakar inuu la dagaalamo qabaa'ilka diiday bixinta sakada kadib markay u muuqatay inaysan ridoobin haddana wuxuu alle ku ilaaliyey abuubakar islaamka iyo muslimiinta go'aanadiisiina waxay noqdeen kuwo loo aayay cumar binulkhataab faaruuqii ummaddana ayaa ka mid ahaa saxaabada markii hore abuubakar ku yara diiday dagaalka murtadiinta hase ahaate ee waxaa si adag ula hadlay abuubakar oo u sheegay in waxa uu xilligan oo kale uu ka filanayay ay yihiin hiil balse aanu marnabo ka rajaynayn inuu khudlaamiyo ama uu garabkiisa ka baxo taariikhda islaamka ayaa abuubakar as-sadiiq waxay u diiwaan gelisay mawaaqif dhalaalaysa oo ay jiilashu kala dhaxleen kala dhaxlid sii socon doonto ilaa qiyaamaha uu ka dhaco go'aanadiisii ayaa dibadda soo dhigay in rasuulka salaallahu calayhi wasalam uu ka tegay xiddigo loogu kalsoon yahay in islaamka iyo muslimiinta ay hilbahooda ku difaacaan marka loo fiiriyo go'aanada uu qaatay abuubakar iyo sida ay ugu raaceen ugu dambayntii saxaabada rasuulka salallahu calayhi wasalam waxaad arkaysaa ahamiyadda uu hoggaanka toosani u leeyahay ummaddan hoggaankaasoo haddii ay ku sugnaadaan xaqa ay ummadduna ku sugnaan doonto inshaa allah a-sheykh mahada warsame abu cabdiraxmaan waxa uu isdultaag ku sameynayaa dagaaladii lala galay kuwii diinta ka ridoobay iyo masaa-isha dagaaladaasi laga qaadanayo xuruubi ridda waxay ahaayeen silsilado dagaallo ah oo ay muslimiintu la galeen dadkii diinta ka baxay kadib markii uu geeriyooday rasuulku sala allahu caleyhi wasalam maalinkaas waxaa gaaloobay dhammaan qabaa'ilkii carbeed ee degganaa jasiiratul carab marka laga reebo dadkii ku noolaa maka madiina daa'if iyo deegaana yaryar abuubakar radiallaahu canhu culayskii geerida rasuulka waxaa ugu darsamay mawjadaha riddanimo ee ku soo furmay jasiiratul carab laakiin allah mahadii ilaahay wuu sugay abuubakar qalbigiisana wuxuu ku waasiciyey la dagaalanka murtadiinta dadaal iyo juhdina uma yaraysan inuu edbiyey murtadiinta awoodna ku muquuniya si xerada islaamka dib loogu soo celiyo intii diidana birta looga aslo haddaan si kooban u milicsano qaar ka mid a axkaamta laga qaadan karo dagaaladii xuruubu ridda ay saxaabadu la galeen dadkii ridoobay waxaa ka mid ah in dadka muslimiinta aanay marnaba raalli ka noqon in diinta allah la bedelo duruuf kastaba ha jirta oo markii abubakar dagaalka ku cilaamiyey murtadiinta xaaladdu aad bay u adkayd iyadoo ay sidaas tahay haddana abubakar wuxuu ku adkaystay inuu la dagaalo murtadiinta keligiisba allaha ka dhiga dadka oo dhammi hadday diidaan hadalladiisii marka runtii diiwaanka gale maxaa ka mid a ayunqasu diinu wa anaa xayu caaisha radiallahu canha waxay tilmaantaa in culayska maalinkaa ku dul habsaday abubakar ay la burburi lahaayeen buuraha salka adag leh haddii la saaro culays la mid ah kan abubakar ku soo furmay axkaamta kale aan ka qaadanayno dagaaladii xuruub ridda waxaa ka mid ah inaan hadal iyo war la dul saarin awaamirta iyo aqwaasha rasuulka sala allahu aleyh wasalam abubakar wuxuu xilligaas iyadoo xaaladdu ku adag tahay diiday inuu joojiyo ciidankii hogaaminaya usaab binu zayd ee furus ku duulayey maxaa yeelay nebiga sal alla alay wasalam ayaa diyaariyey ka hor intuusan geeriyoonin waxaan kaloo kala soo dhex bixi karnaa dagaaladii xuruub ridda in ta'wiilaadka baadilka ah iyo cudurdaarada baaridka ah aan la aqbalin saxaabadu way diideen weliba way ku ijmaaceen inaan la aqbalin mala awaalka ay ku hadaaqayeen qabaa'ilkii ridoobay ee diiday inay bixiyaan sakada iyagoo sheegaya in sakada uu qaadi karo keliya rasuulka salalla aleyh wasalam rasuulka geeridiisa kadibna aanay waajib ku ahayn bixinteeda arrintaa inaan la aqbalaynin ta'wiilka mala'awaalka ah ee diinta lagu burburinayo qofkii arrimaha ku dhacana uu gaaloobayo culimmada muslimiintu way caddeeyeen waxaana ka mid a culimmada ka hadlay imaamu shaatibi raximahullah oo arrintan ku faahfaahiyey kitaabkiisa alictisaam arrimaha laga qaadanaya dagaaladii xuruub ridda waxaa ka mid ah in mar waliba uu alle u soo saarayo koox mu'miniin ah oo difacda diinta allah ciddii ridowdana ku fulisa xukunka sharciga ah ee saaran oo ah in la laayo intay ka toobad keenayaan oo ay ku soo noqonayeen daa'irada islaamka haddii abubakar uu alla soo saaray markay ridoobeen qabaa'ilkii carbeed intooda badan wuxuu alle mar kasta soo saartaa dad mujaahidiin ah oo la dagaalama dadka ridooba maanta aynu nool nahayna muslimiintu waa kuwa la dagaalamaya cid weliba oo ridowda waxaa la warinayaa mucaawiya radiallahu canhu inuu yidhi qaala rasuululahi sal aleh wasalam laa tasaalu taa'ifatu min ummatii qaa'imiina biamri illaah laa yaduruhum man khadalahum aw khaalafahum xataa ya'tii amruullah wahum daahiruuna cala annaas waxaan kaloo kala soo dhex bixi karnaa xuruubu ridda in saxaabadu ku ijmaaceen in ninkii bannaysta ama beeniya ama xalaashada masaa'isha diinta ku cad ee loo yaqaan almacluum min addiini bidaruura sida waajibnimada salaada sakada iyo isku xukunka shareecada islaamka iyo xaaraannimada garabsiinta gaalada iyo wixii la mid ah inuu qofkaasi noqonayo qof gaal ah islamarkaana aysan jirin wax ta'wiil iyo cudurdaar ah oo loo raadinayo qofkaas saxaabaduna way ku ijmaaceen gaalnimada dadkii sakada diiday ta'wiilku shoogoodina ma aysan qaadanin waxaa la mid ah dadkii musaylamatulkadaabkii nebinimada sheegtay qabiilka ku difaacay inahaas ayaan isleenahay way ugu muhiimsan yihiin axkaamta lagala dhex bixi karo dagaaladii saxaabadu la galeen dadkii ridoobay qofkii faahfaahin intaa ka badan u baahanna ha ka fiiriyo kutubta culimmada muslimiintu ka qoreen
لن تنصري إلا بسلطان الهدى هذا كتاب الله يصدح فاسمعي من ينصر الرحمن عز مقامه فتوجهي لله نصرا وافزعي رص الصفوف وألفي ما بيننا كوني كعقد بالعقيق مرصع
dagaaladii ay taariikhdu ugu magacdartay xuruubu ridda waxay ahaayeen silsilado dagaallo ah oo jeyshkii saxaabadu kala hortageen qabaa'ilkii ridoobay ee ka baxay diinta islaamka si loo ilaaliyo midnimada islaamka loona dhowro kayaanka islaamiga ah waxa uu abuubakar dhisay guutooyin ciidan ah oo ay kala hogaaminayeen saxaabadii khubarada ku ahaa xagga ciidamada iyo xagga hogaaminta wuxuu dhisay ugu yaraan koob iyo toban guuto oo ciidamo ah sariyada koowaad oo uu hogaaminayey khaalid bin weliid ah ayaa duulaan ku qaaday nin nebinimo sheegtay oo la odhan jiray tuleyxata bin khuweylad al asdi oo ku sugnaa halka la yidhaahdo najdi marka uu ka soo farxasho dagaalkaas waxa uu khaalid ku amranaa inuu u sii kicitimo dhanka deegaanada albudaaxa oo ay degi jireen reer bani tamiim uuna ka soo dhex baxay nin lagu magacaabo maalik bin nuweyra ciidankii labaad waxaa hogaaminayey saxaabiga jaliilka ah ee cikrima bin abijahal waxay ku duuleen musaylamatulkadaab ah oo ku sugnaa deegaanada reer bani xaniifa kana soo jeeday qoyskaasi sariyada saddexaad waxaa hogaaminayay saxaabiga jaliilka ah ee shuraxbiil bin xasan ah waxaanay ahaayeen askar gurmad ah oo ku wajahnaa jabhadda reer bani xaniifa ee ay muslimiintu kula dagaalamayeen musaylamatulkadaab ninka nebinimada sheegtay jeyshka afaraad waxaa horkacayay saxaabiga lagu magacaabo durayfa bin xijaas assulami waxaana uu ku duulay murtadiintii ka soo jeeday reer suleym iyo hawaasin guutada shanaad waxaa horboodayay saxaabiga weyn ee camar bin caas wuxuuna u jihaystay dhanka waqooyi si uu ula dagaalamo qabaa'ilkii qudaaca wadiica iyo alxaaritha oo ka mid ahaa qabaa'ilkii ridoobay ee ka baxay diinta islaamka ciidankii lixaad waxaa hogaaminayay khaalid bin saciid radiallaahu canhu waxa uu ku duulay deegaanada dhacaduleedka shaam halka ciidanka tobnaad uu hogaaminayay alcalaa bin xadrami uu ku duulay deegaano ka tirsan baxrayn oo ay ku sugnaayeen murtadiin ka soo jeeda qabaa'ilka cabdilqays iyo rabiica guutada sideedaad waxaa horkacayay saxaabiga lagu magacaabo xudayfa bin muxsin radiallaahu canhu waxa uu ku duulay cummaan halka ciidamadii sagaalaad oo uu hogaaminayay carfaja bin hathram ah uu ku duulay reer muhraa ciidanka tobnaad waxaa amiir u ahaa almuhaajir bin abi umaya radiallaahu canhu waxay duulaan ku kiciyeen sancaah oo uu ku sugnaa aswad ilcansi kadibna waxay kaga sii gudbeen xadramowt guutada koob iyo tobnaad oo ahayd guutada ugu dambaysa ee ka mida ciidamadii uu dhisay abuubakar as-sadiiq si loola dagaalamo qabaa'ilkii ridoobay ee ka baxay diinta islaamka waxaa hogaaminayay suweyd bin muqrin radiallaahu canhu waxaana ciidankaasi uu ku duulay dhulka tihaama oo ka mid ah yemen sagaal guuto oo ka mida ciidamadan waxay soo hoyeen guulo la taaban karayo waxaana ugu muhiimsan guulihii laga gaaray musaylamatulkadaab iyo tolkiisii bani xaniifa ee la socday waxaana dagaal ka dhacay beertii loo bixiyey xadiiqatulmowt lagu dilay musaylamo iyo ku dhowaad labaatan kun oo ka mida ciidamadiisii guushan weyn ee ay muslimiintu ka gaareen dagaalkii musaylama waxay ahayd guul ruxday guud ahaan jasiiratul carab tiirarkii dowladda islaamkana ku adkaysay dhulka qabaa'ilkii riddanimada ku dhacayna ku soo celisay islaamka waxaana xusid mudan in dulayxa bin khuwaylad al asdi oo isna ka mid ahaa dadkii sheegtay nebinimada uu markii dambe towbad keenay noqdayna mid ka mid ah dadkii ka qayb qaatay futuuxaadkii muslimiinta khaliifkii weynaa ee abuubakar as-sadiiq waxay ajashiisu timid isagoo ilaaliyey haybaddii dowladda islaamka muslimiinta qalbiyadoodana ku sugay islaamnimada waxaana markii uu dareemay in ajashiisu soo dhowdahay khilaafada kala dardaarmay cumar binulkhadaab radiallaahu canhu fadradii khilaafadii cumar waxa uu islaamku ku tallaabsaday horumar aad u ballaaran oo lagu diiwaan geliyey bogagga kutubta taariikhda waxaana markii ugu horraysay uu islaamku ka gudbay xayndaabka madiinatulmunawara iyo jasiiratul carab iyaga oo garaacay albaabada dowladihii waaweynaa ee gaalada xilligaas marka laga hadlo futuuxaadkii ugu waaweynaa ee ay muslimiintu soo hoyeen intii uu cumar hayay khilaafada waxaa ka mid ah furashadii dhulka shaam halkaasoo ay muslimiintu dagaallo culus kadib ku furteen magaalooyin waaweyn sida dimishik ximis iyo kuwo kale inkasta oo magaalooyinka qaar ah ay muslimiintu si heshiis ah ku furteen haddana waxaa dhacay macaarig waaweyn oo ay muslimiintu la galeen baysandayeyntii gacanta ku hayay shaam dagaalada ay taariikhdu daabacday kana dhacay dhulka shaam waxaa ka mid ah macrakadii yarmuug dhulalka ay sidoo kale muslimiintu furteen wakhtigii cumar waxaa ka mid a magaalooyinka ciraaq masar iyo qaybo ka mid ah dhulka waqooyiga afrika halkaasoo markii ugu horraysay ay gaareen kolonyada faatixiinta iyaga oo sida cadaaladda islaamka doonayana inay dadka ka saaraan caabudidda basharka una saaraan caabudidda allaha mudan in isaga oo keliya la caabudo hase ahaate ee fadxigii ugu weynaa ee ay muslimiintu soo hoyeen intii uu cumar khaliifka muslimiinta ahaa waa furashadii magaalada barakaysan ee alqudus oo uu ku yaalo masjidul aqsa ahna qibladii ugu horraysay ee muslimiinta iyo halkii loo dheelmiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam ciidamo uu hogaaminayo camar binulcaas kana hoos dagaalamayay saxaabigii jaliilka ahaa ee abuu cubayda caamir binuljarax ayaa weeraray haraadigii roomaanka oo ku sugnaa ajnaadiin waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus hogaamiyihii ciidamada muslimiinta ee abu cubeyda ayaa baadarigii haystay magaalada qudus oo lagu magacaabayay safroniyos u bandhigay inuu qaato islaamka ama jisyo dhiibo ama doorto dagaal uu ka qoomameeyo baadariga ayaa diiday labadii khiyaar ee hore waxaana uu doortay dagaal isaga oo soo xirtay albaabada magaalada marka uu sidaa samaynayo waxa uu filayey inuu gurmad uga iman doono dhanka ruum muslimiintuna aanay u adkaysan karin qabowga daran ee ka dhaca magaalada qudus laakiin markii uu arkay in labadii arrin aanay midna dhicin muslimiintana iyaga oo sugan go'doon ku hayaan magaalada wuxuu oggolaaday inuu isi soo dhiibo wuxuuse shardi ka dhigay in cumar binulkhadaab uu yimaado magaalada alqudus isagana uu ku wareejiyo furayaasheeda dadkiisana uu siiyo ammaan intaa kadib abu cubeyda ayaa magaalada madiine u diray ergo ka socota muslimiinta iyo wafdi ka mida nasaarada si cumar loogu sheego inuu soo aado shaam ulana wareego magaalada alqudus cumar binulkhadaab oo aad ugu horreeyey maamul wanaagga ayaa qadiyadan ka talageliyey raggii waaweynaa ee saxaabada qaar waxay soo jeediyeen inuusan bixin halka qaar kale ay ku taliyeen inuu baxo ugu dambayntii wuxuu cumar door biday inuu baxo magaalada madiine maamulkeedana waxa uu kusimo uga dhigay saxaabiga jaliilka ah ee cuhmaan bin cafaan radia allaahu canhu ugu dambayn cumar ayaa soo gaaray magaalada alqudus waxaana baadarigii uu ka guddoomay maamulka magaalada nasaaradii halkaasi joogtayna waxaa la siiyey cadli iyo ammaan a-sheykh cabdulilaah ayaa waxa uu qiimayn guud ku samaynayaa futuuxaadkii muslimiinta si gaar ah furashadii qudus iyo fawaa'idda laga qaadanayo ninkii oo maaragtay baadarigii magaalada qudus xukumi jiray intaan islaam ku qabsan ayaa waxaa saxaabigii weynaaye camar ibnu caas baa magaalada furtay muddo bilku dhow xisaar ku hayay ama go-doomin markii nimankii gaalada saadkii iyo ka dhammaadeen iyo cuntadii iyo wixii ilan beerihi uma soo dabcan karaan ganacsi ma aadi karaan magaalada ku kooban yihiin lagu wareegsan yahay ayay soo dhiibeen gacmaha taagteen markaasay waxay yidhahdeen magaalada camar waa kuu dhiibaynaaye adugu waxaa tahay askari dee miidaaniyo lasoo diray nin dagaalyahana tahay waxaan rabnaa khaliifadiinii inaan la kulanno ninkii idin soo diray oo ay u jeedaan cumar ibnulkhadaab radi allahu canhu oo markaa madiine ku sugan khaliifatulmuslimiin aha marka ninkani markii cumar yimi cumar baa markii warkii gaadhay oo camar ibnu caas u faray warkii buu soo baxay sida la sheego tulidiisi geelahayd ama baciirkiisibu kusoo soo fuulay xataa faras ma soo qaadan isagii iyo ninkii khaadimkiisahaa ayaa ahaayeen waxaa la sheegaa markuu soo gaahay qudus soo gaahay baytalmaqdis soo gaahay horta way ku noobe way ku kaltamayeen markuu wiilku daalana wiilka awrka fuulayey ama tulidda geelaha fuulayey cumarna wuu hogaaminayay wuu kaxaynay markuu cumar daalana wiilku odhanay soo deg inagu kaxe maxaa la yahdaa neefkan geela aan saarannahay marka waxaa la leeyahay culimada taarikhtusay sheegaan waxay baytalmaqdis soo gaadheen iyadoo cumar markaa awrkii hogaaminayo wiilkii khaadimkaana awrkii uu saaran yahay cumar ibnulkhadaab markuu soo gaadhay nimankii badaariqada ahaa iyo dee raggii reer ruume laga qabsaday magaalada oo dee arki jiray ninka madaxda inuu nin maaratay xaras iyo waardiye laga hayo madaxa taaj weyn u saaran yahay farda qurux badan ku soconaya bay filayeen cumaroo awr hogaaminayo lugeynaya markuu soo galay ninkii baadiyayaasha ugu sarreeyay magaalada wuu ooyey ilmuu sii daayay isagoo cumar ibnulkhadaab la hadlaya oo ooyaya iyo wuxuu yidhi dowlatukum satabqaa ila alabad dowladiinu way waaraysaa cumarow amaa dowlatu dulm fasadallu saaca dowladda dulmi ku kacdaana ma waareyso saacad bay sii joogaysaa iyo waxaan wakhtiyar bay sii joogaysaa marka futuuxaadka islaamanka maxaa ninkaa ka keenay oohinta maxay shucuubtii araadil maftuuxa ama dhulkii la qabsaday joogay maxay islaamkii afwaaj ugu soo galeen iyo koox koox iyagaan lagu qasbin faqad waxaa laga riixay xukaamtii dalamada ahayd iyo muluugtii addoonsan jiray markii laga riixo dhegta dhiiga loo daray ama ay carareen shucuubtii markiiba islaamkii afwaajan usoo gashay koox koox usoo galeen maxay usoo gelayaan lianna waxay dhadhamiyeen cadaaladda islaamka kala sarrayn la-aanta dulmi la-aanta raxmadda raggan faatixiinta ee saxaabadu ay wadaan iyo dhaqan wanaagooda ayaa soo jeedanaya dadka dee risaalada ilahi bay xambaarsan yihiin waa niman ikhlaasna ku dagaalamaya ahaayeen risaalatul maaratay nuurkii ilaahay usoo dirana waday ahaayeen marka shucuubta intooda badan wax muqaawama ah maba samayn waa isdhiibeen markii madaxdii hor joogtay laga horleexiyey waxaa markaa meesha laga helayaa ama lagala soo bixi karaa cadaaladda islaamka iyo cadaaladdu inay tahay asaaska bulshada ay tahay haddii cadaalad la waayo oo meesha dulmi yimaado ilaahay maaragtay kuu gargaari maayo laakiin cadaaladda haddaad ku dhaqanto waxaa weeye insha alla ilaahay waxaa weeye waa ku kaalmaynayaa khayrkii aad wadina insha alla wuu waarayaa inta aad cadaaladda ku sugan tahay wuu waarayaa ibnutaymiya arrin markaa yidhahda wuxuu yidhaahdaa dowlة الظulm laa taduumu wain kaanat muslima dowladii wax dulmida muslimba ha ahaatee ma waarto ama dowlaة اlcadl dowladda cadaalad maad ku dhaqanta satabqa wain kaanat kaafira xataa gaalaba ha ahaatee hadii dhexdooda cadaalad ku dhaqmayaan ay isdulmiyeen way waartaa marka waxyaalaha futuuxda laga fahmayo ama laga qaadan karo ama lagala soo bixi karo waxaa weeyaan maaragtay waa cadaaladda islaamka raxmadiisa isu dhibrintiisa iyo ikhlaaskii lagu dagaalamayay iyo dee saameynta ay lahayd risaaladii ilaahay soo diray oo risaalatulxaq ahayd saameynta ay lahayd ay ahayd sidaa ayay jihaadka ugu cisoobeen jiilka aan ku dayanayno ee saxaabada dacfiga iyo taagdarrida maanta haysata muslimiintana waxa uu yimid markii ay ummaddu ka tagtay jihaadka qabsatay saymaha lo-da beer tacbashada ku mashquushay ribadana wax ku kala iibsatay jihaadkana isaga tagtay qowmna kama tago jihaadka ilaa waa uu dulloobaa marka laga soo tago dhulalka ay muslimiintu ku furteen awoodda iyo dagaalka waxaa jira dhul ballaaran ah oo uu islaamku ku gaaray si nabadgelyo ah kadib markii dadkii carrigaasi degganaa ay qaateen diinta islaamka kuna qanceen wanaagga dad muslimiin ah oo deegaanadooda safar iyo ganacsi u tegay muddo kooban kadib dadkii qaatay diinta islaamka waxaa dhabarradooda ka soo go'ay haliyeeyo ummaddan u adeegay waxaana xusid mudan in ragga qoray kutubta lixda ah ee axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ay shan ka mida ahaayeen cajam aabbayaashood iyo awowayaashood islaameen waxaana raggaasi ka mid ah imaamyada bukhaari muslim abu daa'uud tirmidi iyo kuwo kale
مهلا أفيقوا أيها الأصحاب أصحاب عز بدا للعالمين مهاب يتحدث التاريخ عن أمجاده فيهزني عزم الأولى الغلاب
dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta siddeed iyo tobnaad ee barnaamijka ilbaxnimadu waa islaamka tan iyo qaybta xigta wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
هيا نعد لله نفتح صفحة فيها ابتغاء للرضا وثواب مهلا أفيقوا أيها الأصحاب أصحاب عز بدا للعالمين مهاب مهاب يتحدث التاريخ عن أمجاده فيهزني عزم الأولى الغلاب